إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada ah warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dil argagax badan ayaa loo geystay haweenay ka mid a dadka ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgallo ka fuliyey qaybo ka mid ah gobollada shabeellada hoose iyo bakool dowladda kenya ayaa dhibaato ku haysa ganacsatada suuqa khudaarta ee magaalada wajeer oo ka mid ah dhulka n f d dowladda federaalk ayaa sii ballaarinaysa xabsiyada lagu xiro haweenka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho jabhadda oromada ee o l a ayaa toogatay mas-uul ka tirsan maamulka oromiya ee dalka itoobiya madaxweynaha dowladda federaalk ayaa lagu wadaa inuu dalka turkiga kula kulmo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan dil naxdin badan ayaa loo geystay haweenay ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan dilkan argagax badan ayaa ka dhacay galbeedka gobolka sool oo ka mid ah dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan halkaasoo lagu dilay haweenay lagu magacaabi jiray barwaaqo cali saleebaan haweenaydan ayaana jirkeeda loo kala jaray laba qaybood qayb ka mid ah ayaana waxaa laga helay deegaan lagu magacaabo bad yar oo ka tirsan gobolka sanaag halka qaybta kalena laga helay degmada gar adag oo ka tirsan isla gobolkaas falkan dilka ah ayaana lagu eedeeyey in haweenaydan uu u geystay ninkeeda kaasoo lagu magacaabo suheyb cali xasan lamana oga sababta uu u dilay dhacdooyinka ceenkan ah ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo badanayay gudaha soomaaliya qoonyahanada ayaana arrintani u sababeynaya muqaadaraadka dalka soomaaliya sida kotorbaanka ah usoo gala ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgallo ka fuliyey qaybo ka mid ah gobollada shabeellada hoose iyo bakool waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheena maxamed daahir ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgallo ka fuliya qeybo ka mid ah gobollada shabeellaha hoose iyo bakool ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay gudaha degmada janaale waxa ay qarax kula beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa booliiska inta la xaqiijiyay weerarkaasi qaraxa ah waxaa ku dhintay hal askari oo magaciisa lagu sheegay ciilow maaxiyow bakool ciidamada mujaahidiinta waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashida itoobiya iyo saldhigga ciidanka dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada waajida isla bakool waxa ay ciidamada mujaahidiinta xalay weerareen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada xudur ee gobolkaasi dowladda kenya ayaa dhibaato ku haysa ganacsatada suuqa khudaarta ee magaalada wajeer oo ka mid ah dhulka n f d waxaa sii ambaqaadaya waryaheena mubaarak cumar ganacsatada suuqa khudaarta iyo kuwa dharka ee magaalada wajeer gaar ahaan haweenka ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay kala kulmayaan mas-uuliyiinta ee dowladda kenya ka dhistay magaalada wajeer ee dhulka n f d haweenkan ganacsatada ayaa waxay tilmaameen in lacagdo xaddhaafa siyaabo kala duwan loogu soo rogay ganacsatada suuqan kuwaas aysan iyagu awoodin bixintooda sidoo kale waxay intaasi ku dareen in suuqan ay ku ganacsanayaan in ka badan shan iyo toban sano tanin ayay sheegeen inay sababtay in ganacsatadu joojiyaan shaqadooda qaar ka mid ah haweenku ganacsada suuqa wajeer oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey dhibaatada uu ka hayo maamulka dabadheelifka ee kenya ka dhistay dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysigeeda shan iyo toban sanaan ku ganacsanayay shilin nin laga qaadana hal maalin maa noole imaan waxaan dhahay laba kun keeno waa bixin waxaa waaye meesha shan boqoloo qof aa ku ganacsanaysa shantii boqoloo qof laba qof waxaa jooga berga laba boqoloo inta kale waa muujeeda waxa miisa waxaan muujeeda waxa jooga mala waa laga carara dadka deynaa la goob suuqa waa laga carara wax la haysto mala boqol kili waxaa joogta maanta maalinkay soo gelaysa shan boqolaa soo gasha suuqaana ku ganacsanaa qaybta dharkaan ku jiraa shan biloodaan meeshaan deganaa shanta bilood shan shilinka ma gelin kira bixiyaana laleeyahay waxaan ku bixina ma hayn ilmihiianba biilan la'anaa tacbaanaan banahay anna dowladdan waxba naguma saacidaynahaysa waxay nagu saacidaysa iska daa annaga naf naga soo raadinaysa ilma nooma shaqaala dadweynihii ma aragto uma turto meesha lacag kuma hayna shan bilood anna degdegana intana guriga laysii shanta bilood shan shilinka ma gelin maalin iyo habeenna waan furaa waan agtaagan wadankii lacag ma laha wadankii lacag way ka guud ma bixin karna laba kun ma heli karna maalin ma heli karna habeen ma heli karna lixda kun karaa nagala rabaa dadka soomaalida ee ku dhaqan dhulka n f d ee ku hor jira gumaysiga dowladda kenya ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan maamulka dabadhilifku waxaa xukuumadda nairobi uu hogaamiye william ruuto dowladda federaalk ayaa sii ballaarinaysa xabsiyada lagu xiro haweenka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho faahfaahinta warkaasi waxaa la diyaar ah farxaan cali xukuumadda uu hogaamiyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo ku caanbaxday dhibaataynta bulshada muslimka ah ayaa marka laga soo tago xabsiyada kale ee qarsoodida ah ee ku yaalla muqdisho ayaa waxaa booliska maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk uu sheegay inay hergeliyeen xabsi hor leh oo lagu talagalay in lagu xiro haweenka raxmo sandheer oo ah taliyada booliska degmada xamar jajab ee muqdisho ayaa sheegtay inay degmada ka dhiseen xabsi weyn oo lagu xiro haweenka haddaba waa tan iyadoo ka hadashay xaflad lagu soo xirayay xabsigan cusub waxa ayna tidhi
meeshaan isugu nimid caawa inaan xariirjarno xabsi loogu talagalay gabdhaha dembiyada kala duwan gala in lagu xiro oo aan hadda u fadhinay in xariirjarkiisa iyo xalfideyntiisa aan u joogno xabsigaas dhismihiisa fikirkiisa iyo talawadaagiisa waxaa ayla lahaa taliyaha qaybta guud oo aan hortiina ugu mahad celinayo caawa waxaan taaganahay inaan xariirjarkiisa u taaganahay muddo laba bilooda ayuu dhismihiisa noo socday ciidamada dowladda federaalk ayaa ugaarsada haweenka soomaaliyeed ee ilaaliya xijaabka sharciga ah waxaana ay u samaysatay xabsiyo ay ku xirto iyadoo taa beddelkeeda dhiirigelisa haweenka caariyaadka ah iyo kuwa ku kaca anshaxumada oo xaflado iyo munaasabado waaweyn oo dhiirigelin ah loogu qabto hoteelada ku yaalla muqdisho jabhadda oromada ee o l a ayaa toogatay mas-uul ka tirsan maamulka oremiya ee dalka itoobiya wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in jabhadda oromada ee o l a ee weerar ku dishay mas-uul ka tirsan dowladda xabashida itoobiya iyo tiro askar ah weerarkan oo ka dhacay magaalada suweyti ee waqooyiga shawa ayaa lagu toogtay taliyihii booliska ee degmadaasi iyadoo sidoo kale lagu dhaawacay madaxii xafiiska xabsiga barwaaqo ee magaaladaasi waxay sidoo kale jabhadda ay howlgalkaasi ku dishay afar askari oo ka tirsan maamulka dowladda xabashida itoobiya ugu magacaaban magaaladaas ma ahan markii ugu horeysay oo jabhadda o l a ay weerar noocan ay ku qaadaan ciidamada xabashida itoobiya dhowaan ayay ahayd markii jabhaddan ay weerar xoogan ku qaaday saldhig ku yaala deegaanka wajaale ee waqooyiga shawa halkaasoo ay ku dileen mas-uul iyo askar ka tirsan ciidamada xabashida itoobiya madaxweynaha dowladda federaalk ayaa lagu wadaa inuu dalka turkiga kula kulmo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed warkan waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheena maxamed sheekh madaxweynaha dowladda federaalka iyo wafdi horboodaya ayaa u kici timay maalintii shalay magaalada ankara ee dalka turkiga wararka ayaa intaa ku daraya in xasan sheekh maxamuud uu la kulmi doono madaxweynaha wadanka turkiga rajab dayib erdogan diblomaasi reer galbeed ah oo diiday in magaciisa warbaahinta adeegsada ayaa sheegay in madaxweynaha villa soomaaliya uu codsaday in la dhexdhexaadiyo isaga iyo abiy axmed ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya isagoo hadalkiisa sii wata diblomaasiga warbaahinta soo xigatay ayaa intaa ku daray in xasan sheekh maxamuud uu diyaar u yahay inuu gebi ahaanba ka laabto go-aankiisii ahaa didiista heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu musabbix u saxiyay itoobiya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ayaa dhankooda tibaaxay in xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka uu bilihii taga baryotomay sida ay hadalka u dhigeen haatan waxaa wadanka turkiga loogu madalsan yahay in la heshiisiyo abiy axmed iyo xasan sheekh heshiiskan ka dhacaya dalka turkiga uuna dhexeeya dowladda federaalka iyo abiy axmed ayaa kusoo beegmaya xilli toddobaad ka hor madaxweynaha dowladda kenya ninka lagu magacaabo william ruto uu sheegay inay dhexdhexaadanayaan isaga iyo madaxweynaha dalka uganda baadiriga lagu magacaabo yuweri museveni ilaa iyo haatan lama oga halka ay ku biyashubanayso waanwaantan la doonayo in la dhexdhigo labada daraf mana jirto tafaasiil dheeraad ah oo kasoo baxday dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waa naga intaa